maxkamadda gobolka banaadir ayaa dil toogashaa maanta ku xukuntay sayid cali macalin daa-uud oo ku eedeysanaa dilka xaaskiisa luul cabdicasiis kadib markii ay u dhimatay dhaawac dab ah uu qabasiiyey kiiskan ayaa maxkamadda waxay ka yeelatay laba garmaqal waxaana lagu soo dhigeystay markhaatiyaal ay keeneen xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo qareenka difaacaya eedeysanaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo guddoomiye u ahaa guddiga garsoorka dacwaddan ayaa ka waramaya xukunka ay maxkamadda soo saartay maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka siddeetan iyo afar faqradiisa koowaad xarafkiisa ah ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqoliyo todoba faqradii saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedeysane sayid cali macalin daa-uud kuweysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka afar boqoliyo afartan faqradiisa koowaad oo lala aqhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysana sayid cali macalin daa-uud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dembiile sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay qareenka difaacaya eedeysanaha abuukaate xalane ayaa warbaahinta u sheegay inay racfaan ka qaadanayaan xukunka lagu riday sayid cali macalin daa-uud
xukunkaas eeduu ahaa eed ka mida waanu lagu waayey halka maxkamadda ay tilmaamtay in qodobkii eeddii cuslaanu lagu xidhay taasina waxaa ayn filaynin uu soo baxo uu macmiilkeenna ama klayntigeenna uu ku dhaco sidaas darteed maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelannay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunka asaga ahna racfaanaan ka qaadannay xukunka lagu riday sayid cali macalin daa-uud ayaa door ka qaadanaya inay yaraadaan dhacdooyinka dilka ah ee ku soo badanaya dalka kuwaasi oo ay bulshada kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan